bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaah ilaahay baa mahadleh wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah maanta waxay ka mid tahay maalmaha taariikhiga ee somalilan somalilan maanta tallaabo horumar ayay qaaday dhinaca siyaasadda nabadgeliyada somalilan oo dhan maanta waxay ku guulaystay howl culus oo aanay dalalka la ictiraafsan yahay ee naga dhaqaalo badan badankoodu aana gaadhin taana awood aanu leenahay hor dadka dheeraray kumaynaa gaadhin ilaahay mahadiinu ku gaarayo kaalmada ilaahay cid kaloo inooga abaal sheegi kartaana ma jirto galadaa ilaahayna siiyey kolka koowaad waxaan ugu mahadnaqayaa shacbiga somalilan meel ay joogaanba mar labaadka waxaan ugu mahadnaqayaa xisbiyada qaranka saddexda xisbi kulmiye iyo wadaniyowe oo dhammaan taageerayaashooda iyo madaxdooduba si lexa jeclo leh wadaninimo leh nabadgelyo leh mustaqbal dhowrid leh ay u tartameen oo ay howlgaleen waxaa kaloona mahadnaqayaa guddiga doorashooyinka qaranka oo culays weyne ku dhacay iyaga iyo shaqaalahoodaba iyagana waynu umahadnaqaynaa howl aan qiyaas karin baa ku dhacay iyo bareshar ba ah iyagana aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa waxaynu u mahadnaqaynaa ciidamada qaranka somalilan oo runtii inoo suurtogeliyey dal jira xuduudisa daafaca gudihiisa kala nabadgala tartanka intaa lee galana iyaga oo naftooda horayaala oo xaasaskooda iyo carruurtooda aan danayn ee ta qaranka ka horreysiiya iyagana waa ugu mahadnaqaynaa waxaan u mahadnaqaynaa saaxiibada somalilan ee caalamiga ah ee dowlada leh ee leh haddii la dhaa urura leh dhammaantood taageerada ayna siiyeen ee aqoon leh ee waano leh ee dhaqaalo lehna waynu ugu mahadnaqaynaa ugu dambeyntii waxaynu u mahadnaqaynaa bahda warbaahinta somalilan saxaafadda oo intii ololaha socday iyo intii ka dambeysayba mar walba dhinaca qarannimada iyo danta guud ka ilaalinayey oo la howlgala shacbiga warar sugan iyo qarannimo ilaalinayana waa mahadnaqayna waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa sa labada xisbi ee ucod iyo wadani oo laba xisbi oo muddo kara madaxdooda iyo taageerayaasheedu ay yihiin gaar ahaan waxaan ugu mahadnaqayaa xisbiga kulmiye oo ah xisbigii isoo sharaxay gudihiisa ila howlgalay guusha dhiciyey maanta waxaan leeyahay xisbi gaari ma guulaysan saddexdii xisbi way guulaysteen somaliland baa guulaystay maanta ma nihin annaga iyo idinka waxaynu nahay innaga oo somaliland wax kastoo somaliland kaa tirsato qardoofoyinku banaadam buu yimaadaa qoyska iskhilaafa aabbiyo inan hooye iyo inan laba baacimshir wada leh xisbiyada danta intaa laga qaran ka hadlayo waxaan xaqiiqsanahay xisbi walba iyo hogaamiyayaashooda faysal iyo murasha ku-xigeenkiisa iyo cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisuba inay u tartamayeen somalilan sidan ay tahay ka wanaagsanaata waxa quray wadana ahayd nin waliba war anaa ku hawshaasaan haya taydaa hore loogu maraya walaaltinimada daldhisu baa lagu tartamaya xumaan iyo ummadda kala coleysiyo midna umaynaan gelin saxaafadduna saasay dhexdhax ku tahay maantana tin baynu haynaa waa qasab kubaddaad yaraad aragteen haddii qolo laga badiyo qolada laga badiyo waa yara qamiyootaa waa bini aadmigu waa wax inagu abuuray haddii xisbi waxbii diidan yahay waa doonaynaa walaaltinimadiisa somaliland la-aantood hore mari mayso haddaynu kala tirsano cadowgeena badanaya walaalkeen kii wax tirsanayaba baaqnabadeed gacan walaaltinimo iyo waxaynu si aynu dhamaysan jiray anu dhamaysano ayaynu ugu baaqaynaa oo ugu diyaar garoobaynaa waxaan kusoo koobayaa somaliland maanta intay wada leedahay ee heshiiska ku tahay ayaa ka badan wax isku seegi karto somaliland waxay leedahay cadow qura oo dhammaanteen inala wada cadowa somaliland waxay hore u mari kartaa markaynu surmaado moodo aniga oo maanta ummaddu karaamaysay oo cod ku badna ay siisay maaha inaan keligii guulaystay waxay la guulaystay murashaxii wadani iyo kii u cidba labadaba waxaan ka codsanayaa si karaamo leh oo wadaninimo ah inaanu isugu nimaadno dalkooda maamullo qadarintooda iyo miisaankooda la siiyo waxaan kusoo koobayaa oon ugu dambaysiinayaa dalkeenu horumarkiisa iyo waxa inoo barana midnimadiisa dhexdeena kubaddan wada ciyaaro xaragan inaagti garoonka marka hore ka baxana walaalo kubaddan wada ciyaaro meel ay tahayba nin kastoo wax tirsanaya urur kastoo wax tirsanaya qof koox xisbi waxay tirsanayan waxaan diyaar u ahay inaan la dhameeyo walaaltinimo la yidhaahdo maaragtay dee gacan qabow oo walaaltinimo u fidiyo isdhegaysano wax leexay garab yeeshaan la siiyo weliba wixii culaysa anigu aan qaado waayo anaa la kalaameeye anaa laygu leeyahay inaan wixii haddii cid ugu tiirsanaya in aniga lagu tiirsado iyo xisbigeyga kulmiya ahaana saasaanu diyaarunahay ugu dambeynta waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland iyo xukuumaddiisa oo maanta halkaa aynu joogna ina soo gaarsiiyey nabadgelyo iyo culayska intaa leegay qaadeen waxaan ku- ugu- qodobkayga ugu dambeeya waxaanu tacsi u diraynaa dadkii inagaga dhintay mudaharaadyadii waagii dhaweyto oo runtii nasiib darro ahayd inay cidu inagaga dhimato kuwii dhaawacmana ilaahay caafimaad degdegaa siiyo waxaanu ku ducaysanaynaa su-aalan oo mida horumarka cadowgeenna oo farxin cadowgeenna oo jaba somalilandna guulaystoonu isu nimaadno dalkeenna hore u marino wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu